انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم
wuxuu uuna idinka xaaraameeyey xoolaha iskood u dhinta bakhtiga iyo dhiig iyo hilib doofaar iyo waxaa dushooda lagu xusay magac kale aan ahayn allaah qofkiisa ay dani ku qabato isagoo aanan doonayn oo aan xad gudbayn ma jira wax dembi ah oo saaran korkiisa hubaal allaah waa dembi dhaaf badane naxariis badan